taswiirta shanaad markaasuu boqorkii arom haddana waxa uu isku dayey inuu la dagaalo reer banu israa'iil waxa uu watay ciidamadiisii oo dhan oo waxa uu iskuweer ka qabtay magaalada sameeriya waayadaasi waxaa jiri jiray derbi ku wareegsan magaalooyinka marka tadan ayada ah ciidamada arom waxa ay istaageen dusha magaalada oo waa ay sugeen markaasi dadka reer banu israa'iil ma aanay u bixi karin dibadda si ay beerahooda miro uga soo gurtaan waxaana jirtay markaasi dhibaato gaajo ah oo markaasi waxaa dhulkii ka dhacday gaajo culus oo hataa madaxa dameerka lagu iibiyo lacag badan maalin maalmaha ka mid a boqorka reer banu israa'iil waxa uu dhex socday caasimadda oo naag ayaa ku qaylisay oo waxa ay ku tidhi boqorow adigu isaacidee boqorow adigu isaacidee markaasuu wuxuu ku yidhi hadduu ilaah ku saaciideen waayey sideebaad ugu malaysay inaan anigu ku saaciideyn karo se maxay tahay dhibaatadaadu maxaa yeelay naagtan ayaa igu tiri wiilkaaga keen oo aan qalna oo aa cunno maanta aniguna berrita waxaan bixinayaa wiilkayga oo waannu isla cunaynaa oo waxa ay tiri waxa aan dilay wiilkaygii oo waannu wada cunnay laakiin maalinteedii markii la soo gaaray way diidday wiilkeedii inay bixiso markuu boqorkii taasi maqlay waa uu xanaaqay oo jarjaray dharkiisii waxa uu u xanaaqay ilaah maxaa yeelay ma uusan badbaadinin iyaga oo markaasu wuxuu damcay in uu dilo boqorka elisha si uu markaasi uga aarguto ilaah markaasuu elisha uga uu aaday oo uu ku yidhi tan dhibaatadan waxa ay ka timid ilaah maxaan ka sugaa ilaah mar kale markaasuu elisha ku yidhi ilaah ayaa ila hadlay oo igu yidhi berrito cunto waa ay taallaysaa iridaha maxay dhibaato tahay inaad gaajo ku noolaato qaarkeenna waxa aaban qabnaa takhasus oo ah gaajo aanu qabno miyaanay ahayn laakiin dhibaato ama gaajo nagu qasabta carruurteenna inaan cunno ma aanay dhicin miyay dhacday tan ayada a weeye waxa ka dhacay caasimadda sameeriya miyaanay ahayn mid markaas dhibaato weyn ah waa laga yaabaa inaad la yaabto hooyo sida ay u bixinayso wiilkeega si loo qalo oo loo cuno